wararka maanta naga soo gaaraya degmada werwid oo ka mid a degmooyinka hoos yimaada gobolka caan ayaa kusoo waramaya in dab xooganay degmadahaasi uu maanta ka kacay haddaba maayirka degmada werwid aadan xesi dabarow ayaa shabakada wararka ciyag online telefonka degmadaasi kula xiriirtay maayirka ayaan weydiiyey sababaha keena dabkaasi iyo weliba khasaaraha ka dhashay maanta ka dhacay degmada werwid
ayo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaale yani khasaare baa ka dhacay aada u xooggan oo adigu un ilaahay keenay khasaarahaaki waxaa keenay adigu dab goor subaxiya laga tegay oon goor kujadii laga tegay oo markaa dabkii kujada laga tegay un baa wuxuu keenay yani in dab ay u kiciyaan isla markaana markii hore yani dabku kacaya cidina ma arkeen cidina ma ogeyn khasaarii marka ugu horreeyay gurigii markuu qabsaday gurigii kale intuu gudbay cidina ma ogaan marka khasaarahaasi saaka guryahaasi wuu la kulmay waxaa gubtay sideetan iyo lix guri khasaaraha soo gaaray kale waxa weeye adigu qof yaroo bombaa dhinaca ka gubtay dad nin dadkii daminayeen ahayna isna lug iyo gacda waxbaa ka gacdaa ka gaaray khasaar aada u ballaaran baa ka dhacay deegaanka aadan xilsi dabaro maayirka degmada wedhow ayaa tahay magaalada dhinacee daba ku gaadhay ma koonfurta xaafadaha koonfurta ku yaalla ma waqooyiga bal dhegeystayaasha haatan kaa dhegeysanaya ceeg online bal oo sharax walaale wuxuu dalku waxa weeye dalku magaalada waxaa dhex mara xawado dheer oo ka timaado xagga balliga oo ilaa kasoo baxda xagga wadada laga soo marka laga baxo ilaa buhoodle marka xagga xigta xagga nuwaasha xagga nuwaasha xigta oo la yidhaahdo daaroole iyo dhinaca dhinaciisa ayaa waxaa qabsaday dalka u qabsaday gudoomiye waxaa sheegtay in sideetan iyo lix guri ay gubteen dabcan waa guryo aada u badan guryahan dad ma guryihii ka samaysaa miya cooshado iyo waxaa miya mase waa guryo mutaliyaal oo jeegada guryo caadadku degaanba oo khasaaraha intana ka dhashay walaal horta meeshu waa meel yani waa guryihi mutaliyaal isku isku qabsan yihiin weeye oo isku degan yihiin waa dhulkii maalintii wata aanu wadooyinka ka bixinanay aanu lahayn wadooyin ha laga maro marka sida xaqiiqda waxaba dhulka yani dabka intaa laysii gaarsiiyey dadka intaan lahayn war wadooyinka la baxa ayaanu hadda muddo shan iyo toban cashaa ku jirnay ayaanu laangoynanay ayaanu ku jirnay weye marka mutalo wala mutalo u dhiibay mutalayaashii iyo sanbaqadihii iyo cariisyadii iyo soomaaliyadii guriyo guribu u dhiibay gurigi markii u dhici karay kii tobnaad ka sheegay baa dabka qabsanaya marka dadkii isagoo guryo caadi oo taagitaagan badan laga carro oo waxba laga saar kari waayo
markaad qiimayseen khasaaraha soo gaaray dadkan maanta ku shubtay dabka kacay degmada werwed maayir maayirka degmada tahay intee in leeg ayaa iskaleeday khasaarahaasaa dhacay ama hanti haato ama maal ha haato ama waxyaala haato bal noo kala qaadqaad gudoomiye wal horta anigu de weli horta intii intii hadda aan dalka joogay horta dab intaa anaga nama gaarin namana qabsan marka horta khasaaraha horta waxaan ku yidhi waa sideetan iyo lix guri baa meesha ka dhabaa gubtay khasaarahaasi marka hadday waa la qiyaasi karaa qiimaha uu leeyahay waa dhul aada u weyn waa ilaa afar kilomitr oo iska wara weeye marka yani hanti